Munaasabadan oo ahayd mid lagu dhiirigelinayo ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaanka qaranka gaar ahaana iskuulka Axyaa oo ka mid noqday tobanka iskuul ee ardaydiisa ka mid noqdeen ardayda kaalmaha hore galay ayaa lagu qabtay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Munaasabada ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka degmada Kaxda, maamulka iskuulka Axyaa, waalidiin iyo marti-sharaf kale. Maamulaha iskuulka Axyaa Maxamuud Maxamed Nuur ayaa tilmaamay in sanadkan ay ardayda geliyeen dadaal badan.
waxaan u hambalyaynayaa dhammaan bulshada deegaanka degmada kaxda gaar ahaan iskoolka ixya tobanka iskool ee u horeyso kaalimaha ka galay ee agaasinka waxbarashada gobolka banaadir waxaan u mahadcelinayaa macallimiinta sharafta leh ku soo bixiyey tacabka iyo dadaalka ardaydana halkan soo gaarsiiyey waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan waalidiinta hiil iyo hooba nala soo garb istaagnaayeen si aan u soo gaarno halkan Gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Kaxda Cabduqaadir Cismaan Maxamed iyo qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay madasha ayaa ardayda u jeediyay hadallo dardaaran ah oo ku aadan inay sii wadaan hayaankooda waxbarasho.
guud ahaan ardayda waan u hambalyeynayaa waxaan ugu hambalyeynayaa guusha ay soo gaareen ee waxbarashada Een, waxaan u maleynayaa waxbarashada ma dhammaato waxay soo xusuuseen xilligii aan ahay primaria aan waxbarashada asaasiga aan ku jiray way ka duwan tahay farxadaha cunuga dhalinya cunuga yaroo primariga ah markii saan oo kale dhiirigelin loo siiyo degmada kaxdu gaar ahaan iskoolkan hadda dadkiisu uu nahor fadhiyaay uu lambar wan sii galo aniga iyo intii ila mid ah sharaf bay noo tahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin inaan idhaahno ayaa waajib nagu ah alxamdulilaah ilmaha kaalimaha noo galay oo ilmaheenni ah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu isha il- bini'aadamka iyo tan insiga jinnigu ilaahay ka xijaabo waxaan leenahay kuwa kaleeto oo af hururta qaniinahayo dhahay sanadka dambeta insha allah annagana waxaan noqon doonaa toobteenka ayaan geli doonaa marka ayagana waxaan u rajaynaynaa inay u soo dhowaadaan oo yimaadaan ubadkii iyo awlaaddii aan dhallay ee ilaahay xilkooda iyo xaqooda ina saaray oo aynu mm, tarbiyadooda iyo murabbinimadooda marba ciddii aynu u idmannay inay waajibaadkii ka sa- ka saaraa ay ka soo baxaan aynoogu idmannay ay ka soo baxeen oo qayb ka mida aan galabta aan maaragtay aynu u dabaaldegayno sanad kasta marka la gaaro xilliga qaadista imtixaanaadka dowladda waxaa bilowda tartan ay muujinayaan iskuullada si ay ardaydooda uga soo muuqdaan tobanka hore sidoo kale ardayda ayaa muujiyay dadaallo ay dhankooda ku doonayaan gelista kaalmaha sare